markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii cawayska ah washington kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a sheeka la xidhiidha fargal ama faraati waa qofba sida uu yaqaanee qoyskii lahaa dib loogu soo celiyey in ka badan toddobaatan sanno kadib waxyaabaha uu kaga duwanaa waxaa ka mid ahaa in faraantiga ay magacyo iyo iyo nambaro ku qornaayeen magacyadaas oo ka tarjumayay dabcan sababta ay muddadaasi u qaadatay sida loo helay iyo weliba macnaha ku duugan fargalkaasi dib loo celiyey barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan oo caawana aynu ku wada caweyn doonaa xubintii alabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana mar kale uu inala caweyn doono fanaanka saalax sanaag kalsooniahukiyo hantida un qofku leeyahay hadda tahay ruux sabool hayeeshee awoodda eebe nolosha caafimaad ku haysta hayntaada unbay yaraatee halkaagada qani ku tahay
barnaamijkuna wacweyska washington soo dhowaada dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba bal inta aynaanu gelin dulucda sheekada iyo weliba xubinta halabuurka iyo heesaaga aynu marka hore barnaamijkeenna ku furanno codka fanaaniinta kinsi xaaji aadan iyo weliba ah siciid miraxayda
tahay ashaqan wax dheereey sida roob lamuudi gacanteed inuu yahay shacaylkii dhawaan gala dhaxalaga magaare horta iskakaaya inaanu dhumiyaa magari horta iskakaaya inaanu dhumiyaa awalba igama dheerayn
heestaasi ay sida talantaaligaa codkooda inagu soo gaadhsiinayeen fanaaniinta siciid miro xaydar iyo weliba kinsi xaaji aadan aynu intaasi kaga soo gudubnay islamarkaana aynu barnaamijkeenna cawayska washington hore ugu sii soconno taxanaha nolosha aadamaha ayaa ah mid ay ku gadaaman yihiin waayo kala duwan oo xuskooda iyo weliba xusuustooda wataa kuwaasoo inta badan lagu muujiyo waxyaabo maguuraan ah si aanay mahadhooyinkaasi u duugoobin islamarkaana ay qarniyaal u sii jiraan loogana sheekeeyo jiilba jiilka u ka dambeeyo waxaana ay dadku ku kala duwan yihiin sida ay u dhiteeyaan xusuustoodaasi iyo weliba waayaha ay soo mareen iyadoo qaarkood ay buugaag qoraan cajalada ku kaydiyaan halka kuwo kalena ay ku weeleeyaan halkii ay isleeyihiin way ku kaydsanaan karaan waayo waayo haddaba aan ku soo dhowaaday dhegaystayaal waxaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay qaar ka mida warbaahinta dunidu ay qaadaadhigis qoysa dib u hantiyey fargal ama faraati xusuusu ku lahaa oo ka maqnaa muddo dhan saddex iyo toddobaatan sanno kaasoo haataana dib loogu soo helay islamarkaana si lama filaana gacantooda u soo galay arrintan oo la yaab iyo weliba taariikh cusub ku noqotay qoyska uu ka dhashay ee qofkii lahaa fargalkan iyo weliba sida ay uga falceliyeen oo iyaduna xiisaheeda leh waxaa inoo haya oo aan sheekadaasi ku soo dhoweyn doonaa weriyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal
waa ku dhowahay cabdi xakiin waana mahadsantahay waan gartay ugu horreynba haddaynu eegno oynu sheekadan soo qaadano sheekadani xaggay ka dhacday se goormay soo shaacbaxday
cabdi xakiin sheekadan waxay soo shaacbaxday toddobaadkan waxayna ka dhacday gobolka south carolina ee dalkan maraykanka waynuu geli doonaa fargalkan iyo weliba nuxurkiisa iyo xiisa laakiin bal markiisoo horeba su ku lumay ama uu ku hallaabay fargalkan wuxuu ku lumay qofkii lahaa ee hadda loo soo helay ayaa xilligaasi ahaa isagoo dhalinyaro ah wuxuu u baxay banaanbaxa ama waxa loo yaqaano bikniga oo duurka ama keymaha ama dhulalka bannaan intay aadaan dadka ay wakhtiga kusoo qaataan ay kusoo cunto karsadaan ay dalxiiska u aadaan marka qof dalxiis ku maqan ayaa farantiga lahaa sidaa ayuuna muddadaasi dheer hadda laga joogo ku dhumay hadda fargalkii lasoo hel waana lasoo qabtay see loo soo helay hadda muddo dheer baa kasoo wareegtay
fargalkan horta wuxuu dhumay sanadkii kun sagaal boqol iyo sideed iyo afartankii waa fargal la dhihi karo saddex iyo toddobaatan sano jir iyo weliba muddadii qofkii uu ka lumay uu lahaa intay noqon kartana lama oga marka ninkii lahaa fargalka markii uu muddadaasi ka lumay ayaa hadda nin kale ayaa baxay oo isla meeshii banaanbax ama dalxiis u aaday ninkan ayaa meesha wakhti ku qaatay kadibna saddex iyo toddobaatan sano kadib nin isla meeshii u dalxiis tegay ayaa soo helay fargalka wuxuuna ku soo helay dabcan ninkan wuxuu isticmaalaa birlabta iyo waxyaabahaas marka ayuu dhulka u isticmaalay kadibna siduu meelaha ugu baarbaarayay ama uu wax ugu raadinayay farantigii baa soo shanqaray sidaa ayuuna farantigii ku helay
nuxurahaan markaynu eegno in qofu uu fasax u baxo oo fargal ka lumo ama ay alaab ka lunto iyo inuu qof marka dambe helo macno badan ma samayso oo da inta badan maalin kasta biraa la helaa waxyaaba badan ba halkaa laga helaa fargalyaa laga helaa maxaa si gaara u soo jiitay ama fargalkan macnaha gaarkaa uu yeelay uu kaga duwan yahay waxyaabaha la helaya
cabdi xakiin farantigan waxyaabaha uu kaga duwanaa waxaa ka mid ahaa in farantiga ay magacyo iyo iyo nambaro ku qornaayeen magacyadaas oo ka tarjumayay dabcan dugsigii sare ee qofka farantiga lahaa uu dhiganayay xilligaas fasalkiisii iyo weliba maaragtay waxyaabo aqoonsi ah oo lagu garan karo taas ayaa marka waxay keentay in ay gaar noqdaan lana xiiseeyo sheekadan siduu markaa ku helay qofkii lahaa fargalkan dee waxaynu tilmaanay inuu muddada intaa le ka hor fargalkana lumay ama uu dhowr iyo toddobaatan jir yahay siduu kusoo helay qofkii mar ninkan markii uu arkay xarfaha lasoo gaabiyey ay ku qoran farantiga iyo nambarada ayuu toos wuxuu u aaday iskuulkii qofka farantiga ka lumay uu xilligaasi dhiganayay weliba classkii ama fasalkii ayaa ku qornaa kadibna maamulkii iskuulka ayuu u tegey waxaana loo baaray magacaas arday la dhihi jiray oo xilligaas dhigan jiray kadibna waa loo sheegay inuu ardayda ka mid ahaa wixii markaas ka dambeeyeyna waxaa la siiyey xitaa meelaha laga heli karo ama uu ku wardambeeyey qofkii uu farantigaasi ka lumay saddex iyo toddobaatan sano ka hor saddex iyo toddobaatan sano muddo yar maa dee qofka markaa weliba u baxayay fasax iyo bicnic iyo meelaha maxaan ku dhaha kusoo nasanayay haddana dhowr iyo toddobaatan sano kasoo wareegtay da hadda daaba uma hadhin qofkii ma helay markaasoo ma guddoonsiiyey nasiib daro horta wuu tegey oo qoyskii ninka ayuu u tegey oo toos maaragtay ciwaankii halkaas ayuu u geeyey laakiin ninka farantiga lahaa ee odayga ahaa ee saddex iyo toddobaatan sano ka hor uu ka lumay wuxuu geeriyoodayba laba kun iyo lix iyo tobankii laakiin wuxuu la kulmay qoyskiisa gaar ahaan xaaskiisa oo koob iyo sagaashan sano jir ah iyadii ayuuna uga waramay farantigii uu tusay kadibna iyadii ayuu guddoonsiiyey iyada laftarkeeda daadeedu aan yaraynba koob iyo sagaashan sano waa cimri yar maaha ma hadashay haweeneydan oo iyada laftarkeedu inuu ninkani raadiyey ama ay ka warqabtay amaba macnaha uu sameeyey dareenkeeda ma sheegta markii farantiga uu guddoonsiiyey dabcan iyaga ayaa iska leh maadaama uu odageedii lahaa uu geeriyooday markii waxay sheegtay in farantigan aysan hore u arkin ama aysan ahayn wax iyada ay ka warhaysay oo ay ogeyd laakiin waxay sheegtay in wax iyada kasii horreeyey uu ahaa oo intaysan iyada isguursanin ayuu farantiga lahaa waxay kaloo tilmaantay in ay xusuus u tahay iyaga oo isagii waxyaabo ay ku xusuusanayaan ay u noqonayso laakiin waxay sheegtay farantigan inuu ahaa wax aysan iyada hore uga warhayn aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay weriya ayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekadaasi nala wadaagayey markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanaad ku soo dhowaataan qayb kale oo ka mid a waraysigu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka saalax sanaag iyadoo caawanaynuugula caweyn doono qaar ka mid a heesaha u qaada iyo weliba iyadoo dib inoo xasuusin doona waaye waaye iyo weliba heesii hore haddaan iyadana soo qabto hees kalaa jirta xankaagaad qani ku tahay iyadana halkudhigeeda u yahay heestaasi markaad halkudhigeeda eegto waxaad yar moodaa inay wax tilmaamayso bal nuxurkeeda iyo ujeedada heestaasi iyo qisaday gudbinaysa haddaad nala wadaagto
heestaas waxay ka mid tahay heesaan heesaaga ugu jecelahay waxayna ka mid tahay heesaha dhiirigelintaa bulshada waxtarka fiican u leh badanka heesaan kalaan u qaadnaa waa jacaylunoo jacaylku malaaweyna daashadada heesaa jacaylka way ka badbateen oo dhan kasta waa looga hadlay laakiin wacyigii bulshada maadaamaana fanaaninahay waxuu sheegii dhalinyartii waxa ugu badan inay heesaa dhegeystaa waa dhalinyaro qofka marka waktiyada ugu badan qofku khasaaro ama wakti ka khasaaroobo ama uu noloshiisa khaladaad ku dhacaan waa inta uu dhalinyarada yahay maadaama yihiin dadkii ugu badnaayo heesaa dhegeysanayana dhalinyaro in mararka qaar waan jeclaa inaan heesaa dhiirgelintaa ee dhalinyarta aad ugu hawa tusaalaynayso ood wax ugu iftiiminayso intaad ku dhaanto aad usoo gudbin karto codkaaga marka heestaasina heesahaasay ka mid tahay waana mid ka mid a heesaan heesahay oo ugu jeclahay erayadeeda waxaa le abwaandaha cabdigaas laxankeeda waxaa le cabdicasiis cali ciise iskalaaji muusigeeda waxaa le maxamed cabdullaahi diiriye bulshaawi codkanaanaa le heestaasidaasay kusoo baxday oo hees dhiirigelina marka dhalinyarada laga yimaado iyo dadka kale dhegeysanaya xataa waa heestan anigu nafteyda ku dhiirigelin jireen marka waa mid dareen gaar dareen gaara wadato oo qofkii bini aadamkaad hoga tusaaleynaysa inaan waxa ka maqano aanu raadina waxu haystaana ayadana muhiim tahay oo sidiisaa qani ku yahay
aad iyo aad aad iyo aad wagaag bal yadana aynu dhegeystayaasha la wadaagno
kalsoonidu waa hubkiyo hantida uu qofku leeyahay hadda tahay ruux sabool ha yeeshee awoodda iibe nolosha caafimaad ku haysta hayntaada unbay yaraatee halkaagada qani ku tahay haddayn inta ka horraysa rabbiguu hibamal u siiyey hoostaada baleegu fiirso intay baahidu hadhay
kalsoonidu waa hubkiyo hantida uu qofku leeyahay haddaad tahay ruux sabool ha yeeshee awoodda iibe nolosha caafimaad ku haysta hayntaada unbay yaraatee halkaagada qani ku tahay ha yeeshee awoodda iibe nolosha caafimaad ku haysta hayntaada unbay yaraatee halkaagada qani ku tahay haddayn inta ka horraysa rabbiguu hibamal u siiyey hoostaada baleegu fiirso aa intay baahidu adhaysay habin idingaajo siixan xamdiga hayso yaba dhamayso xamdiga hayso yaba dhamayso haddayn inta ka horraysa rabbiguu hibamal u siiyey hoostaada baleegu fiirso aa intay baahidu hadhaysay habin lidingaajo siixan xamdiga hayso yaba dhamayso xamdiga hayso yaba dhamayso duyaylelalawaade higsiga hayara in dadaalka hankaaguna yaanu iirmin ha noqon nacastari hagayso adoo dhowr qaday habeeno xushadu huwa sharafaliiqin nolosha haga noqo barbaarsha abarbaarsha higsiga hayara in dadaalka hankaaguna yaanu iiqmin ha noqon nacastani hagayso adoo dhowr qaday habeeno xushada huwa sharafaliiqin nolosha haga noqo barbaarsha barbaarsha
waa hagaag waxa weeyaan waa waa tilmaan iyo dhiirigelin aada u cajiiba heestaasi waxaad tilmaantay in adigana aad ku dhiirigeliso marka laga yimaado inay dadka un ay u gudbinayso heestaasi nuxurkaasi wax falcelina heestan kaaga soo noqota ama ay dadku ku weydiiyaan ama markay soo baxda kadib aragti dadweynuhu se u arkeen inaba ma jirtaa wallaahi waxay ka mid tahay heesihii ugu badnaa ee reactionka ama fircelintiga iga soo noqotay oo bogaadin ah dhalinyaro iyo dad waaweynba iyo abwaano iyo fanaaniinba heestii ugu badnayd ee falcelinigaga soo noqota bay ahayd hees dhiirigelina bay ahayd waxayna ka hadlaysaa bini aadan baynu naho maanta haddii tog dahaba layna siiyo mid kalena doonaynaa laakiin intaad haysato intaad ku qanacdo waxa la yidhi waxaa ku jirta erayadooda waxaa kamid ah bejka labaad haddayn inta kaa horraysan rabbigu hibe maal u siiyey hoostaada baleegu fiirso intay gaajadu hadhaysay habeen ledin gaajo seexan xamdiga hayso iyo abdhamayso macnihii dadka inta kaa sarraysuna hadday kuu muuqato waa yaro mushkilad moogta boqolaalka hadda baa jira oo gaajoonaya oo dhibaataysan oo intaad haysato iyaguna eegayo isla yaa ninkaa intiisoo kale idin siiya marka xamdiga hayso iyo abdhamayso ilaahayna weliba ugu xamdina duunyayla helaallowaadhe hiigsiga hayarayn dulqaadka hankaaguna yaanu wiiqmin ha noqon nacastani hagayso adoo dhowr qada habeenno xishood huwa sharaf ha liicin dantuna ayaana kaa muuqanin xishoodkana ka tegin waa hagaag heestaasi saal haddeen intaa kaga nimaadno oo aan dib kugu celiyo waayo waayo waxaad tilmaantay in fanaaniin badan oo kuwii horaa aad aada uga heli jirto oo dhegeysan jirtay xaggii hore bilowga barnaamijka waxaad noogu dhufatay cumar dhulle cali haddaan xagga cumarada una ka simiso oonyadana cumar nuur cabdulle soo qabto cumar nuur cabdulle heesihiisa heeso badan baan ka jeclahay waana fanaanan jifankiisa jeclaa anaan socod ka lafyahaa agarlii wax qabashada indiseeya fallada soo habcelinta sheekada haddana caana lagu habeen mahooyadeed korin maxayseen suugtaa edabtiyo shoodkeed waxa kugu haboona haboona istarey waxa kugu haboona haboona istarey ado xaafatee hodan jidka fooqa hoos mara hareerihiisa ubaxxalee habeen ciiday tahay adigoo hiddaha xidhan hoteelkii taleexbaan macabkugu casuumaa